maamulka degmada afgooye yana hadayga kugooye elbiyooda iyo arteriyo qalabeenle kasuubi ee lagu hirgeliyey xerada agoonta tadaamun degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose hadagoyowka elbiyoodka waliba gubro ku hayay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada isku duwaha wasaaradda tamarta ee gobolka odayaal dhaqan iyo madaxda xerada tadaamun koonkureenhana kumadae madaga xerada tadaamun yana ku hadli hadagoyowka elbiyoodkan waxaana loo dayac tiray ceelka waxaana lagu xiray qalabkii biyaha sheegaya tayadiisa hadduu yaraado oo la socda oo ku xiran oo satelliteka ku xiran waxaana loo sameeyey magaciisii waxaanaad arkaysaan hamankan biyaha lagu shubo baraagaha si fiican baa nalagu qabtay haddana waxaan sugaynaa in mar dhow waxaan codsanaynaa in nala soo gaarsiiyo haddii ilaahay yidhaahdo ay dowlada goboleed wasaaradda u qaabilsan biyaha iyo macdanta inay suurtagal ka dhigto insha allahu tacaala sidai ay noogu keeni lahayd solar oo hay-adaha faw iyo unisef ay ugu dooni lahayd sida ugu dhaqsiyaha badan biyihii lagala soconaaye intii maalintii ugu soo saaraaye intii qoys biyi ugu siinaaye iyo bam iyo haan intaas iyo matoor ayay waakaas nagu wareejiyeen hadda kadibna waalkaas xanaanado alaabtaas annagaana laga rabaa wasaaradda wasaaradaha koonfur galbeed iyo tan dhaxaba waxaan ka codsanaynaa baahidayna weyn weyn weyn waa solar haaman waa qabnaana ilaa toddoba haamanaan leenahay baahida weyn oo markii horeba iridiinaan usoo garaanay waxwaaye solar isku duwaha wasaaradda tamarta ee gobolka shabeellada hoose yan sidoo kale ku hadli mashruuca hirgeliyow keelkan dalabkan maxay ahayd wuxuu hordhac u yahay soddon ceel oo gobolka guud ahaan ay ka mid tahay ayuu ceelkan qalabkan bilow u yahay qalabkan waxaa la geyn doonaa guud ahaan ilaa soddon ceel oo gobolka ku yaala marka ceelkan tadaamun ayaa bilow u noqda isaa ku guulaystay asaana u hormaray marka waa maxay ahayd nasiib u yeeshay ceelkan baahiyaadkiisa dhowr maraan maxay ahayd soo booqanay aan aragnay hadda intaanaan ka qabanay haddana waxaa borsaska ku jira solar system oo mar dhow insha allahu taala ceelka tadaamun loo samayn doono solarkaasoo aan rabno in loogu maarmo shidaalka iyo maxayeeto iyo waxyaabaha kale maadaama ceelku uu qoysas danyar iyo maxayeeto agoon iyo iskuul intaba uu maxayeeto biisiyo waxaan jecelnahay inaan maxayeeto solar system u xirno kaasoo loogu maarmi doono kharshaadka faraha badan ee ka gala dhanka maxayeeto shidaalka insha allahu taala intaas waa intaas gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada afgooye maxamed ali faara ayaana dhinishay gebagabadii ku hadlay waxaan u malaynaa waqti aad u aad u dhoweeyah shaqo fiican bay qabteen way dadaaleen annaguna waa mahad celinaynaa war tiradiis waxba ma tirayo war waxaa sheegay saaxiibaday oo ku mahadsan tihiin waxaan rajaynayaa codsiga dheer mid dheer mid dheer inaan ku sheegi doonno inaan u baahanna solar ceelkan keliya maahan ceelal badanaa u baahan wax badan dayactir u baahan sida ceelka looga shaqeeya tadaamun in degmada afgooye iyo qaybaheeda kala duman iyo deegaanedeeba looga shaqay doono ayadana aad iyo aad baan u rajaynayaa waa mahadsan tihiin mashruucan elbiyoodkiyana fuliya wasaaradaha tamarta iyo kheyraadka biyaha dowladda federaalk iyo tan maamulka ee koonfur galbeed wayo ka ladaayan hay-adaha unisef iyo faw